سورة عبسة
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة
بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس مكية وآياتها ثنتان وأربعون آية سورة عبس ومكية آيات كيدنا واللبي أفرتا آيادود sidaad arkaysaan qur-aankan ama suwarkan aynu dhiganaynaa waxay u badan yihiin suwar maki ah qur-aanka makiga ana waxaa la yidhaahdaa qur-aankii soo degay cahdigii maka walow maka gudaheega yaanu kuba soo degine oo dee magaalo ama hareeraheeda haba ku soo dego laakiin cahdigii makiga ahaa ee tobanka sannadood ahayd wixii soo degay waxaa la yidhaha waa maki cahdigii madaniga ahaa ee saddex iyo tobanka sannadood ahaa wixii soo degayna madani markaa maki iyo madanina shardigu maaha maka gudaheega iyo madiine gudaheega ee waa xilligaa wixii soo degay uun suwarka makigiina sida qaalibka ah waxay cilaajinayaan waa caqiidada iyo umuurta aakhiro iyo isa soo saaridda iyo ahwaalu yowmi alqiyaama qur-aanka makigaa ayaa sidaa u badan in dadka caqiidada laga dhiso oo waxa weeyaan iimaankooda la xoojiyo walidaalika ayaa suwarkani umuurta aakhiro iyo bacdiga ay aad u dawaynayaan oy uga hadlayaan bismi illaahi araxmaani araxiim cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi isagoo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka hadlaya oo canaananaya canaan ladifan oo dabacsan oo aan cuslayn cabasa nebi moxamed wejiga ayaa uu ururiyey oo alcubuus waa labada indhood dhexdooda intaa wejiga marka saa aad isugu soo yaro ururiso ayaa cabasa la yidhaah markaa cabasa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu weji ururiyey oo watawallaa wuu jeestay an jaa'ahu lian jaa'ahu inuu u yimid darteed ayuu wejiga u ururiyey una jeestay alacmaa ninkii indhoolaha ahaa aayaddan ugu horraysa suuradda cabasa ilaa laga gaadhayo fa anta canhu talahaa tobankaa aayadood ee ugu horreeya waa toban aayadood oo hal mawduuc ka wada hadlaya oo si u wada socda ama xidhiidhsan mowduuca guud ee ay tobankaa aayadood ee cabaso u horreeya ay ka hadlayaanna waxa uu yahay citaabullaahi linabiyihi muxamedin sala allahu calayhi wasalam bisha'ni cabdillaahi bni ummi maktuum radia allaahu canhu canaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed uu ku canaantay arrinkii saxaabigii lo odhan jiray cabdillaahi bni ummi maktuum wuxuu ahaa nin muhaajiriinta ka mid ah oo indhoolo ah oo mu'adiniintii rasuulka ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam oo aada u khayr badan qisadiisuna waxay ahayd nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam isagoo la fadhiya sanaadiidu quraysh nimankii madaxyaweyntii quraysheed ayaa nebigu uu la fadhiyey nimankii horjoogayaasha u ahaa nebigu markaa wuxuu damacsanaa nimankan diinta inuu qalbigooda geliyo oo wuu waaninayo waxbuu u sheegayey rasuulku markaa isagoo nimankaa ku jeeda oo dacwaddii islaamka u bandhigaya ayaa cabdilaahi bni ummi maktuum isagoo degdegaya uu u soo galay isaga oo doonaya nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu wax ka faa'iidaysto oo uu wax ka qaato nebigu markaa wuxuu yaro dhibsaday nimankan madaxdaa intuu ka soo jeesto inuu xagga cabdilaahi bni ummi maktuum u jeedsado ayuu dhibsaday hadda hadafka nebiguna adduunye ma ahayn ee wuxuu ahaa nimankaa madaxdaa quraysheed hadday islaamka soo galaan dee qoomkoodoo dhammina way soo geliyoo dad bay hormoodu yihiin oy hor joogaan markaa rasuulku laxejeclo uu diinta islaamka laxejeclaynayo ayuunbuu nimankan waaweyn ugu jeeday ee adduun iyo maal kama doonayn haddana ilaahay waxa uu kaga soo canaantay toddobada samo alka yacnii dushooda min fowqi sabci samaawaat halkaa ilaahay wuxuu nebigiisa kaga soo canaantay jeedsigaa uu cabdilaahi ibnu ummi maktuum ka jeedsaday ee uu u jeedsaday nimankaa madaxda ah markaa tobankaa aayadood citaabkaas ayaa ay xambaarsan yihiin waxaa alla uu yidhi markaa cabasa wuu weji ururiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wejiga ayuu ururiyey oo watawallaa waa jeedsaday muxuu u jeedsaday waa cilladii an jaa'ahu lian jaa'ahu inuu u yimid darteed ayuu wejiga u ururiyey una jeedsaday al acmaa ninkii indhoolaha ahaa yacnii imaatinkaa uu u yimid darteed ayaa wejiga intuu ururiye uu ka jeedsaday alla waxau idhi wamaa yudriika oo nebi moxamedow maxaa ku ogeysiiyey lacallahu waxa buu mudan yahoo la arkaa yazakkaa inuu isdaahiriyo yacnii kan indhoolaha ah eed ka jeedsanaysaa waxaa la arkaa inuu isdaahiriyo oo waantoobu wax qaato wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiye nebi allow lacallahu waxa buu mudan yahay yazakkaa inuu isdaahiriyo ama maxaa ku ogeysiiyey inuu mudan yahay ninkani yazakkaa inuu isdaahiriyo aw yadakkaru ama uu waantoobo oo fatanfacuhu fatanfacahu ay anfacdo addikraa waanadu ay waxu tarto maxaa ku ogeysiiyey inuu isdaahirinayo amase uu waantoobayo waanadu anfacayso wamaa yudriika maxaa ka ogeysiiye waa canaan lacallahu inuu mudan yahay yazakaa mid isdaahirinaya aw yadakkaru amase uu waantoobayo oo fatanfacahu ay anfacayso addikraa waanadu rabbi waxau idhi amaa man midse kaasoo istaqnaa kaaftoomay ka waanada iyo diinta iyo iimaankaba yacnii ka kaaftoomeelee deniya muraad kama lihi waa gaaladan madaxweynta u hor fadhiye amaa man midse kaasoo istaqnaa ka kaaftoomay diinta iyo iimaanka fa anta adigu nebi allow lahu isaga tasaddaa waad u banbaxaysaa oo isaga ayaad wakti ku bixinaysaa wamaa calayka korkaagana ma ahaanin nebi allow anlaa yazakkaa inaanu isdaahirin yacnii kanaad u banbaxayso ee diintii iyo iimaankiiba ka maarmay dee inaanu isdaahirin ama aanu islaamin uu gaalnimadiisa baaqi ku noqdaa adiga dusha waxba kaama saara waayo dee in calayka ila albalaa inaad gaadhsiiso uunbaa ku saarane inay hanoonaan kuma saara hidaayada allaa haya oo dee adeerkaayoo dad ugu jeclaydba dee waxa weeyaan iimaankiiyo islaamnimada qalbigiisa maad gelin innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa wamaa calayka korkaaga ma ahaanin nebi moxamedow anlaa yazakaa kani inaanu isdaahirin kuwan aad wakhtiga ku bixinaysaa inaanu isdaahirin oonay islaamini waxba kaama saaro adiga dembi kaama saaro lagu odhan maayo maxay u islaami waayeen wa amaa man midse kaasoo jaa'aka kuu yimid yascaa isagoo degdegaya waa cabdilaahi ibnu ummi maktuum eh walxaal huwa isagu yakhshaa ilaahay uu ka cabsanayo fa anta adigu canhu isaga talahaa waad ka mashquulaysaa waxaa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu canaantay canaan dabacsan arrintaa ibnu ummi maktuum oo la yidhi isagana waad ka mashquulaysaa nimankaa madaxyaweyntaa quraysheedna waad u banbaxaysaa dee kuwan gaalnimadooda hadday islaami waayaanna dembi kaama saara waxa weeyaan miskiinkaa diinta iyo iimaanka u socda ee isagu kaa faa'iidaysanaya ayaa mudan inaad wakhtiga siiso ilaahay aayaddii kale waa kii ku lahaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furutaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa wuxuu ku lahaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah nebi allow naftaada waxaad ku sabirsiisaa oo aad ku dul xabistaa ood ku sabirtaa kuwa waxa weeyaan ilaahay gelin hore iyo gelin dambeba caabudaya iyagoo ilaahay wejigiisa doonaya oon muraad kala lahayn kuwaa la jirkooda iyo la joogidooda ku sabir oo u dulqaado u adkayso walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya indhahaagana kuwaa ha ka lalin adoo dhaldhalaal iyo qurux adduunyo doonaya iyaga ku sabir kuwaannu qalbigooda yacnii dikriga ilaahay moodsiinnay ee waxa weeyaan moogganaantu ku dhacday kuwaana waxa weeyaan waxba ha atiici ee qalbigaaga iyo qaalabkaaguba kuwaa macooda ha ahaadoo ku sabir tobanka aayadood markaa citaabkaas ayaa ay ku dhammaadeen oo hal mawduuc ayaa ay ka hadlayaan mawduuca labaad ee aayaadkan wada socdaa ay ka hadlayaan waa muhimmatu lqur'aani alkariim muhimmadda iyo wanaagga qur'aanku uu leeyahay iyo sida ilaahay arrinkiisa u kor yeelay ilaahay waxau idhi kalla kalla arrinkaas waxa weeyaan ka hadh oo macnaha dib ha ugu noqon yacnii inaad ka mashquusho qofka hanuunka doonaya ku kalena aad ku shuqloonto arrinkaa ha u noqon marka waa kelimatu radcin wa zajrin ama kallaa ay xaqan waxa dhab ah innahaa aayaadkani ama suuraddani tadkira inay waano tahay faman shaa'a ruuxa doonaa dakarahu waa ku waantoobaya oo waxbuu ku qaadanaya fii suxufin xaashiyo ayaa qur'aanku uu ku sugan yahay xaashiyahaasoo mukaramatin la karaameeyey oo la sharfay xaashiyahaasoo marfuucatin la kor yeelay oo derajo sara leh xaashiyahaasoo mutaharatin la taahiriyey oo wanaag badan xaashiyahaasoo biaydii safaratin malaa'ig safiirra'a gacantooda ku jira oo safara waa jamcu safiir oo waxa sufara loo yidhi malaa'igta li'annahum sufaraa'u bayna allaahi wa rusulih waayo waxay u kala dab qaadaan allah iyo rusushiisa iyo ambiyadiisa oo waxyiga iyo umuurta kale loo soo dhiibo ay waxa weeyaan u kala qaadaan oo ilaahay yacnii waxyi iyo waxa uuu soo dhiibay ka soo qaadaan ambiyadana ay soo gaadhsiiyaan sidaasaa loo yidhi safiiro xaashiyahaasoo biaydii safaratin malaa'igtaa safiirada ah ee ilaahay iyo rusushiisa u kala dab qaadaya malaa'igtaa gacmahooda ayay xaashiyahaasi ku jiraan malaa'igtaasoo kiraamin wan wanaagsan oo sharaf badan malaa'igtaasoo bararatin baariya ah oo daaco badan oo dhega nugul oon amarka alla caasiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun aayaadkaas dhowrkee isku xidhanna waxaynu ka qaadanaynaa karaamada qur'aanku uu leeyahay markaa sharaf iyo derajo haddaynu doonno qur-aankaa ilaahay derajeeyey ayaynu derajada ka doonaynaa meel kale haddaynu ka doonno ka heli mayno aayaadkii hore citaabkana macnaha guud ee laga qaadanayo wuxuu ahaa uun had iyo jeer qofka khayrka iyo wanaag iyo dacwada diyaarka u ah in wakhtiga la siiyo oo lagu dadaalo oo ka aan dan iyo muraad ka lahayn aan lagu mashquulin qutila alinsaanu maa akfarah min ayi shayin khalaqah aayaadkan waa qaybta saddexaad ama mawduuca saddexaad ee aayaadkan wada socdaa ay ka wada hadlayaan ilaa laga gaadhayo kalaa lamaa yaqdi maa amarah waxaanay tilmaamayaan ana alinsaana biyadi illaahi khalqan wa xayaatan wa nushuura in insaanku ilaahay gacantiisa uu ku jiro xagga abuurista iyo noolaynta iyo soo bixinta dambe aakhira intaba ilaahay gacantiisa inuu ku jiro insaanku oo amarkiisa iyo taladiisa alla u hayo iyo canaanta insaanka gaalkaa lagu canaananayo gaalnimadiisa iyo dafiraaddiisa faraha badan leh ilaahay wuxuu yidhi jalla jalaalu qutila waa la nacdalay al-insaanu kii insaanka ahaa ama dadkii waa la nacdalay maa akfarah maxaa ka gaalnimo badan maadu waa tacajubiya oo maa akfarah alla gaalnimo badana maxaa ka gaalnimo badan alla wuxuu yidhi min ayi shayin shaygeebaa khalaqahu ilaahay ka abuuray insaanka qofkan muxuu alla ka abuuray ilaahay baa ka jawaabaya min nudfatin candhuuf ayaa khalaqahu ilaahay ka abuuray oo faqadarahu dabeed waa jaangooyey oo wuu isku sargooye uu isku miisaamo meelna aanu meel dheeraysiin lugaha halkoodii buu ku rakibay gacmaha halkoodii indhaha dhegaha yacnii meella halkaa maa laga daayo odhan maysid waayo waa sanco iyo abuuris iyo khalqi rabbi oo xeel dheer oo meeshii ku habboonayd alla u dhigay min nudfatin candhuuf ayaa khalaqahu ilaahay insaanka ka abuuray oo faqadarahu dabeed waa jaangooyey oo wuu isku sargooyo wuu isku miisaamay humma asabiila dabadeed waddadii ayaa yasarahu ilaahay u fudaydiyey insaanka markii uurka hooyadii lagu abuuray ee maraaxisha kala dambaysa uu soo maray afartankii u horreeyey candhuuf buu ahaa afartankii ku xigay xinjir yaroo dhiiga ayuu ahaayoo ilmogaleynka gidaarkiisa ku dheggan afartankii ku xigay mudqa ama gobol yar oo hiliba ayuu noqday kadib ayaa takhliiqii iyo qorshayntii iyo isku sargoyntii ay bilaabantay yacnii afartankaa saddexaad oo yacnii ilmuhu koob iyo koob iyo siddeetan habeen marka ay soo maraan ee siddeetan ay u dhammaadaan marxaladdaa dambe mudqada ayaa takhliiqii u bilaabmaya iyo qorshayntii gacmihii loo samaynayaa lugihii indhihii dhegihii mid walba meesheedii kadib malagii nafta ku afuufayeyna loo dirayaa kadib marka uu sadkiisu u dhammaado intii caloosha hooyadii ay ku sidaysay ama uu ku jirayey ayaa ilaahay waddadii u fudaydinayaa ilaa insaanka intaa leegeed aragtay madaxiisa iyo lugihiisa iyo gacmihiisa dee waxa weeyaan xubintaa tarankee intaa ay leeg tahay yaraanteeda aynu garanayno dee meel qof intaa leegi uu soo maro ma aha oo uma muuqato laakiin waa fudaydin rabbi ilaahay baa insaanka intaa leeg halkaa xubinta tarankee hooyada ilaahay baa si sahlan uga soo saaray uma sabiila dabadeed waddadii ayaa yasarahu ilaahay u fudaydiyey oo aayar buu raximkii iyo ilmogaleenkii iyo makaankii iyo meeshii soo dhaafay umma amaatahu dabadeed ilaahay insa ilaahay insaankii waa dilay markii ajashiisii u dhammaatay dee waa dhintay umma amaatahu dabeed ilaahay wuu dilay insaankii oo fa aqbarahu dabadeed qabri ayuu u yeelay oo wuxuu amray in la aaso waxaa la yidhahaa qabara wuu aasay weeyaan aqbarana yacni qabri buu u sameeyey ama wuxuu amray in la aaso markaa fa aqbarahu dee sida dugaagga bannaanka laguma tuurin oo dugaagga iyo aydu may cunine waxa alla amroo u jideeyey in xabaal inta loo qodo halkaa lagu aaso oo la sharfo ilan waa dad oo dugaagma ahe umma amaatahu dabeed ilaahay insaankii waa dilay oo fa aqbarahu ilaahay qabri buu u yeelay oo wuxuu amray in la aaso oo xabaal lagu sharfo lagu karaameeyo umma idaa shaa'a dabadeed ilaahay marka uu doonana ansharahu wuu soo saarayaa marka alla uu doonana ee wakhtigeedii ay gaadhana dib buu u soo saarayaa u noolaynayaa kallaa insaanku ha ka hadho waxa weeyaan gaalnimadaa iyo dafiraaddaa badan ha ka hadho lammaa yaqdi muu gudanin insaanku maa amarahu ilaahay wuxuu faray xilkii saaraa kamuu soo bixin halkanna waxaynu ka gelaynaa falyanduri linsaanu ilaa waliancaamikum laga gaadho aayaadkaa isku xidhani waxay ka warramayaan nicamullaahi calaa cibaadih awoodda ilaahay iyo nicmada rabbi addoommadiisa uu ku galladaystay waxa ilaahay inoogu nicmeeyey hadday cuntadii tahay hadday biyihii tahay hadday baadkii tahay hadday beerihii tahay nicmooyinkaasay ka warramayaan sababta looga warramayaana waxay tahay dee in lagu waantoobo wax lagu qaato oo ilaaha waxaasoo nicmaa inagu galladaystay inagama mudna in laga gaaloobo ama la dafiro oo diintiisa la diido eh wuxuu inaga mudan yahay in la ateeco oo nicmadiisa mahadnaqeeda laga yeelo cibaadadiisa oo aan la caasiin waxa uu rabbi yidhaa haddaba falyandur ha eego al-insaanu insaankii qofkii bal ha eego ilaa tacaamih cuntadiisa ha eego bal hadda insaankii cuntaduu cunayuun ha eego iyadaabay cibra ugu filan tahay iyo wax lagu waantoobo wax lagu qaato annaa sababnaa annaa annagu ha eego sababnaa inaannu ku shubnay almaa'a biyihii sabban shubid biyihii ayaannu u soo shubnay oo matarkii iyo raxmaadkii ayaan u shubnay baa alla u leeyihi annaa annagu baa alla uu yidhi sababnaa waxaannu insaankii u soo shubnay almaa'a biyihii sabban shubid raxmaadkii baannu u shubnay umma shaqaqnaa dabeed waxaannu jeexjeexnay alarda arladii shaqan jeexid iyo dilaacid macnaha dhulkii ayaannu biyihii ku dilaacinoo gudahooga aannu gelinnay ilaan biyuhu hadday arlada iska dul cararaan oonay hoos ugu daadegin dee dhulka waxa weeyaan baad ka soo bixi maayo ilaahay baa biyuu raxmaadkuu samada ka soo dejiyey dhulka u jeexoo hoos u geliyey umma shaqaqnaa dabeed waxaannu jeexjeexnay baa alla yidhi alarda arladii shaqan jeexid oo fa ambatnaa dabeed waxaannu ka soo saaray fiihaa arladii ama dhulka dhexdiisii xabban midho aad quudataanood cuntaanood ku noolaataan hadday arabikidii tahay hadday garowgii tahay hadday digirtii tahay wax alla wixii midho ka soo baxayo dhulkee dadku ay quudanayeen baa xabban ay caam yeelaysaa wa cinaban cinab ayaannu ku soo saaray biyihii iyo wa qadba geeda jilicsan oo curdinoo qoyan ayaannu ku soo saaray iyo wa zaytuunan zaytuun waa ka saliidda laga dhalaaliyo midhihiisana la cuno yacnii kan kaleaynu innaku waxa weeyaan sidiisa u cunnee waaweyn ama aynu dee casiirkaba laga miiro waxaa la yidhaha aljawaafa laakiin kan barakaysanee watiini wazaytuuni qur-aanku uu sheegay xataa saliiddiisuna ay dawo tahay ayaa loo jeedaa wazaytuunan kan aynu inta badan sharaabkiisa cabno ma ahae waa kaa saliidda laga miiro ee midhaha yaryar ee madow leh wa zaytuunan ayaanu ku soo saaray baa alla uu leeyahay biyaha zaytuun iyo wa nakhla timir iyo wa xadaa'iqa basaatiin iyo beero hulbaa laamo waaweyn oo laamahoodu ay isku cufan yihiin farabadnaan darteed wa faakihatan khudaar baanu ku soo saaray iyo wa abbaa daaq yacnii dooggii xooluhu ay daaqayeen maxaanu sidaa u yeelay mataacan ay tamtiican raaxayn lakum idinkaanu idiin raaxaynana darteed baanu sidaa u yeelay iyo waliancaamikum nimcoolaydiinna idinka iyo xoolihiinna raaxayn aanu u raaxaynayno darteed ayaanu sidaa u yeelay haddaba aayaadkaas ilaahay uu kaga warramay nicmooyinka addoommadiisa uu siiyey waa inay inagu xambaaraan dee rabbiga nicmadaa ina siiyey inaynu caabudno oo aynaan dafirin mowduuca shanaad ee ugu dambeeya mawaadiicda suuraddani waa mowduuca ka bilaabmaya fa idaa jaa'at issaakha ilaa gebagabada suuradda waxaana mowduucaasi ka warramaya ahwaalu اlqiyaama wa cadaabu اlkaafiriin wa istibshaaru اlmu'miniin qiyaamada iyo howlaheeda iyo shadaa'iddeeda iyo kurbooyinkeeda badan iyo mu'miniinta bishaaraysiga ay bishaaraysanayaan ee janno iyo wanaag ay helayaan iyo gaalada dulliga fuulaya iyo cadaabkiiyo cuquubada ay la kulmayaan alla wuxuu yidhi markaa faidaa jaa'at isaakha faidaa jaa'at goorta ay timaaddo assaakhatu tii qaylada badnayd ee wax dhegatiraysay waa qiyaamadii marka suurtii labaad lagu dhufto ee waxa weeyaan ardulmaxshir laysugu yimaado alla wuxuu yidhi faidaa jaa'at goortay timaaddo assaakha tii qaylada iyo dhawaaqa badnayd ee wax dhegatiraysay waa suurta labaad ee lagu soo baxayo marka lagu dhufte yowma maalinta taa wax dhegatiraysaa ay imanayso ee ay timaaddo yafiru wuu cararayaa almar'u ruuxu min akhiihi walaalkii buu ka cararayaa waxaana la yidhaha aayaadka qiyaamada ka warramaya waxaa ficil maadi looga cabiray jaa'at inay timid baaba la moodaa ataa amrullah arrinkii inuu yimid baabad moodaa waa litaxaquqi lwuquuc yacnii yani hubitaanka la hubo ay xaqiiq tahay inay dhacayso oo aanay dheeldheel ahayn maadaama dhiciddeedu hubaal ay tahay ayaa laga cabbiray sidii wax dhacay oo kale ilan ficil maadi waa wax dhacaye weli may dhicin laakiin waa xaqiiqo dhici doonta oo aan dheeldheel ahayn faidaa jaa'ad goortay timaaddo assaakhatu tii qaylada badayndee wax dhegatiraysay yowma maalinta taasi ay timaaddo yafiru wuu cararayaa almar'u ruuxu min akhiihi walaalkii buu ka cararayaa wa ummihi hooyadii buu ka cararayaa iyo wa abiihi aabbihii iyo wa saaxibatii ooridiisii iyo wa baniihi inamadiisii ayuu ka cararayaa intaba mid walba wuxuu isleeyahay bilaa xaq uu kuu qabsadaa oo uu kuu sheegtaa xaqu kugu lahaay ood ka gaabisay markuu sheed ka arkuu ka cararaya hooyadii beerka jeclayd ilmaheedii bay ka cararaysaa aabbihii inaka jeclaa inakiisiibuu ka cararayaa odaygii islaanta jeclaa islaantiisiibuu ka cararayaa qof qof dayanaya oo milicsanaya ma leh waxaa la taagan yahay nafsii nafsii nafsii nin walba tiisaa cuslaysay rabbi waxa u ihi likulli imri'in ruux walba wuxuu leeyahay oo minhum dadkii ka mid ihi yowmaidin maalintaa waxa u sugan likulli imri'in ruux walba waxa u sugan oo minhum iyaga ka mida yowma-idin maalintaa sha'nun arrin yuqniihi isaga deeqay macnaha nin walba tiisii baa ku fillaatoo tu kale daafad uma hayo iyo awoodiyo itaaltoona nin walba tiisaa shuqlisay ilaahay arrimaha qiyaamada ee kurbada iyo dhibka badan markuu ka warramay ayaa aayaadkanna wuxuu ku sheegayaa abaalka wanaagsan iyo bishaarada mu'miniintu ay la kulmayaan ee kurbadaa iyo dhibkaaba aanay ogeyn oo alla wuxuu yidhi wujuuhun wejiyaal yowma-idin maalintaa qiyaame musfiratun waa kuwa iftiimaya oo dhalaalaya daaxikatun waa kuwa waxa weeyaan qoslaaya mustabshiratun oo bishaaraysanaya wejiyada qaarkood waa mu'miniintiie way qoslayaan way bishaaraysanayaan way dhalaalayaan yacnii nadrata naciim dhalaalkii nicmada ayaa wejigooda ka soo ifbaxay waayo wejiga bani aadamka murugada iyo kurbaduna way ka muuqataa nicmada iyo ladnaantuna way ka muuqataa adduunyadaba adigu eeg qofka maalinta wax la soo darsaan wejigiisaad ka garanaysa maalinta dhibaata ku timaado maalinta farxad iyo raynrayni ku timaadona weji furraantiisaad ka garanaysaa markaa wejigu waa halka ugu horraysa ee xaaladda qofka lagala socdo hadday shiddo iyo kurbo tahay iyo hadday ladnaan iyo barwaaqo tahayba alla wuxuu yidhi wa wujuuhun wejiyaalna yowmaidin maalintaa qiyaame calayhaa korkeeda waxaa habara boodh tarhaquhaa waxaa daboolaysa wejiyadaa qataratun mugdi iyo madow ulaa'ika kuwaasi kuwaa mugdiga iyo boodhka iyo dacdarradu ay dushooda ka daahirtay hum iyagu alkafaratu waa gaaladii alfajaratu xumafalayaasha ahaa waa nimankii gaaloobay ee xumafalayaasha ahaa ee ilaahay amarkiisa loogu taag waayey weeyaan kuwaa dulloobay ciyaadan billaah markaa gaalada arrinkooda waxaa laynoogu sheegayaa dee inaynu ka digtoonaanno waa atarhiib mu'miniintana bishaaradooda waa inaynu ku dayanno waa targhiib qiyaamadana warkeeda waa inaynu u diyaargarowno waa alisticdaadu liyowmi araxiil